فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobada insha allah caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamo isugu jira soomaali iyo shisheeye oo maanta lagu dilay weeraro meelo kala duwan oo gudaha dalka ah ka dhacay iyo gaadiid laga gubay wasiirka dagaalka ee dowladda dhibaatada ugu daran soomaaliya u geysatay ee ingiriiska oo muqdisho yimiday lana kulmay madaxweynaha dowladda federaalka ah ee wakhtigiisu sii dhammaanaya maxamed cabdulaahi farmaajo maxay ka wada hadleen barnaamijka ayaad ku maqli doontaan insha allah gabarh siddeed sano jir ah oo lagu kufsaday laguna dilay duleedka magaalada muqdisho waaba la kufsadee maxay tahay sababta loo dilay barnaamijka ayaanu idinkugu soo gudbi doonaa insha allah tufooyin ka tirsan beesha gaaljecel oo dowladdiin ah loo soo gabagabeeyey iyo dardaaran la xidhiidha ku dhaqanka shareecada islaamka iyo ka digtoonaanta shisheeyaha oo loo jeediyey idaacadda islaamiga ah alfurqaan oo caawa baahinaysa qaybta saddexaad ee waraysiyo ay la yeelatay ergooyinkii baarlamaanka federaalka ah soo doortay qaarkood kuwaas oo isu soo dhiibay xarakada shabaab ulmujaahidiin sidoo kale dhegeystayaal barnaamijka insha allah waxaad ku maqli doontaan shil khasaare xoogan geysay oo ka dhacay waddanka cameroon ciidamada maamulka yuhuudda oo burburiyey masjid ku yaalla deegaan dhaca daanta galbeed ee waddanka falastiin ee yuhuuddu ay gumaysato iyo booliiska waddanka nigeria oo dhaawacay ruux u dhashay waddankaas u diyaar garooba dhegsayaal barnaamijka dhuxa waraysidoo faahfaahs فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag maanta ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa weerare waxay ka fuliyeen gobolka shabeellaha hoose iyo kan shabeellaha dhexe kamiin ka dhacay inta u dhexaysa gololey iyo balcad oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxaa lagu dilay toddoba askari afar kalena waa lagu dhaawacay afar qori iyo saddex booshna waa laga furtay gaari ay la socdeenna halkaas ayaa lagu gubay qarax labaad oo goobta ka dhacay ayaa waxaa lala eegtay ciidamo lugeynayey toddoba askari oo kale ayaana ku dhintay qarax saddexaad ayaa isla goobtaasi ka dhacay waxaana laga beegsaday ciidamo burundi ah oo ay la shaqaynayeen kuwa soomaalida ah oo qaraxyada hore ee ku leeday hal askari oo ka tirsan ciidamada burundi ayaa la xaqiijiyey halkaa inuu ku dhintay saakayna qarax ka dhacay isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho waxaa lala beegsaday gaari nooca soomaalida qooqan u taqaana ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah waxaana ku dhaawacmay darawalkii deegaanka buufow oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose una dhow magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose maanta duhurkii waxaa lagu qarxiyey gaari taw ah oo ay lahaayeen ciidamada shisheeye waana la burburiyey sidoo kale ciidamo lugeynayey oo kuwa shisheeye ka mid ah ayaa halkaasi qarax lagula beegsaday waxaa la aaminsan yahay in ciidamadaasi dhimasho iyo dhaawac ay halkaa ku noqdeen فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي wasiirka dagaalka ee dowladda dhibaatada ugu daran soomaaliya u geysatay ee ingiriiska ayaa maanta muqdisho yimid wuxuuna la kulmay madaxweynaha dowladda federaalka ee wakhtigiisu sii dhammaanayo maxamed cabdulaahi farmaajo wasiirka oo la yidhahdo ben wallas ayay madaxweynaha dowladda federaalka waxay ka wada hadleen qodobo kala duwan ingiriiska xilligan waxaa u muuqata fursad siyaasadeed maadaama maraykanku uu ciidamadiisii ka daadgureeyey intooda badan gudaha soomaaliya inkasta oo dhinaca siyaasadda uu weli asigu majaraha u hayo dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada ingiriisku wuxuu ka mid yahay dowladaha faragelinta ku haya soomaaliya asigoo markii horena ka mid ahaa reer yurubkii shanta u kala qaybiyey waxaana xusid mudan in soomaali galbeed dhulka la yidhahdo ee etoobiya haysto iyo dhulka n f d ee kenya ay haysto asiga uu saxiixay amaba uu bixiyey oo uu ku naasnuujiyey kenya iyo etoobiya ingiriisku wuxuu ka mid yahay waddamada ciidamadiisu ay joogaan gudaha soomaaliya magaalada baydhabo ayaana ka mid a meelaha ay fariisimaha ku leeyihiin halkaas oo uu ku tababaro ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed asiga oo qarashna ku bixiya dhaqan xumo weyn ayuu ingiriisku ka wadaa gudaha magaalada baydhabo iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo oo ciidamadiisu ay fariisimo ku leeyihiin halkaas halkaas oo ay joogaan hablo badan oo uu xerada ka bixiyey xasan xuseen xaaji oo ah wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka ayaa waxa uu sheegayaa in farmaajo iyo wasiirka dagaalka ee ingiriisku ay ka wada hadleen in labada dhinac ay wada shaqeeyaan maanta waxaa ziyaaro ku imaaday magaalada muqdisho wasiirka gaashaandhigga boqortooyada ingiriiska waxaa la kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaana ka wada hadalnay xiriirka soo jireenka ah dowladda ingiriiska iyo dalkeena soomaaliya khaas ahaan arrimaha la xiriira amniga iyo xoreynta dalka waxaan ka wada hadalnay si loo xoojin lahaa xiriirka labada dal oo arrimaha amniga waxaan la soconaa dowladda ingiriiska inay soomaaliya ku kaalmayso inay tababarto ciidamo soomaaliya oo u badan qiibta lixdanaad oo koonfur galbeed oo tababar fara badan ay ka sameeyeen waxaana ka mid yihiin ciidamadaas ciidamada ugu taya badan waxaan kale ka wada hadalnay sidii loola dagaalami lahaa oona looga cirab tiri lahaa ururka argagixisada al-shabaab waana kulankanaga wuxuu ahaa kulan aad iyo aad loo lafuguray oo waxyaabo badan ay ka soo baxeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka wuxuu u mahad celiyey wasiirka iyo dowladda u k caawimaadda mar kastaba ay la garab taagan yihiin dalka soomaaliya ha ahaatee midda ciidamada iyo amniga iyo midda kale oo arrimaha bini aadamnimada ay ku caawinayaan dalka gebagabadii kulanku wuxuu ahaa kulan aad iyo aad miradhal u ah oo laisku afgartay waxyaabo badan oo aan ka wada shaqayn doono dalkeena soomaaliya iyo boqortooyada ingiriiska dalka u k فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي gabarh saddex jira ayaa waxaa lagu kufsaday laguna dilay dureedka magaalada muqdisho deegaanka la feole oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose una dhexeeya muqdisho iyo afgooye ayaa shalay lagu kufsaday gabadhan waana la dilay waxaa la sheegay in ninka kufsaday uu ceejiyey oo dhagaha iyo afka ay dhiig ka keentay halkaana ay ku qurbaxday meel hawd ah amaba duur ahna lagu tuuray goor dambe ayaa meydkeeda la helay maamulka deegaanka iyo biliiska dowladda federaalka ah waxay sheegayaan in ninkii ay gacanta ku soo dhigeen faahfaahinna kama bixin inuu yahay askari ayaga ka tirsan iyo in kale bismillahi raxmaan raxiim toddoba iyo labaatankii januari laba kun kow iyo labaatan ee shalay abbaare lix iyo labaatankii januari laba kun kow iyo labaatan ayaa eedaysane ee sheegtay in lagu magacaabo daahir maxamed khaasim laakiin magaciisa rasmiga uu yahay bashiir maxamed khaasim ina faadumo cabdi cali shan iyo labaatan jir ahaa ee shan iyo labaatan jir ah ayuu abbaara afartii galabnimo wuxuu kufsi iyo dil u geystay oo isugu daray marxuumad saqiir ahayd oo siddeed jir ah islamarkaana adoon ahayd ee falkaas ayaa ka dhacay kaam ay ku nool yihiin dad barakacayaal ah oo ku yaalla inta u dhexaysa xaawo cabdi iyo calamada kaamkaas oo lagu magacaabo kaam saddex buurood eedaysanaha oo khiraal ah ayay gacanta ku soo dhigeen ee wada shaqayn iyo iskaashi ka dhexeeyey ciidanka booliiska saldhigga ciidanka booliiska ceelasha biyaha iyo maamulka deegaanka lafoole oo garbeyga taagan iskaashi iyo wada shaqayn ay ka sameeyeen aaggaas ayaa gacanta lagu soo dhigay eedaysanihii falkaas ku kacay oo falkaas geystay eedaysanaha ayaa haddeer ku sugan xarunta baarista ee c i d xarunta baarista dambeeyada ee c i d halkaas oo lagu dhammaystirayo baarista kiiska la xiriirta si isla markaa loogu wareejiyo maxkamadda gobollada dalka soomaaliya waayadan waxaa ku soo badanayay kufsiga dilku uu la socdo arrintaana waxaa la leeyahay waxaa qarash ku bixinaya hay-ada shisheeye فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaa caawa waxay baahinaysaa qaybta saddexaad ee waraysiyo muuqaal ah oo ay la yeelatay ergooyinkii baarlamaanka federaalka ah soo doortay kuwaas oo isu soo dhiibay xarakada shabaabul mujaahidiin codkeedin ku soo maqan waa deerow isaaq mukhtaar oo ka mid ahaa ergooyinkii ka qayb galay doorashada xildhibaanada dowladda federaalka ah gaar ahaana kuwii laga soo dooranayay dhanka maamulka koonfur galbeed بسم الله الرحمن الرحيم
war hoyaala hoy hoyaalayey hoyaalayey hoye ka fogaada federaalku waa foolxumi iyo cebe fahmi weysay soomaaliyey filinka gaalaade fidna weeye hata nyawa kurorani nyaw hamiin qalaf qalaf qalaf haddii albaabka keensi oo ugu dhow saan fadhiyaasino obsorta meelanoo jeed ilaahay maxaad le inta korna dhabna mana deerna
ka fogaada federaalku waa foolxumi iyo cebe farta waxaan ku fiiqaa ninkii ficil dareemaahe faransiis wax laga keenay baa nala ku fafaahe farin baan u dirayaa dadkaas gaal ku fowsadaye fekerka raggii qaatayo waa fashiilanteene
hataa teeba wala doordahay dad oo gobolaysi oo la raara suubi koonfur galbeed oo la raara haddaba haldhibaanadii haddaba diyaar ah bisha sagaala tobankeeda in la doordo la fadahay ma inku digay dadka soomaaliyeed meel ka sirwan gaar ahaan hadda meelin la raaw koonfur galbeed oo hadda diyaar la ka doordahay ma inku digay walaalada inay qaa'imiintaas inay doorn ilaahay ku obsadaan ham dhog ku fiirsadaan ayaa inku digay ka fogaada federaalku waa foolxumi iyo cebe farta waxaan ku fiiqaa ninkii ficil dareemaahe faransiis wax laga keenay baa nala ku fafaahe farin baan u dirayaa dadkaas gaal ku fowsadaye fursad wey iyo soomaaliyey maanta ku furaane
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waxaanu la kulnay qaar ka mida ergadii soo xushay baarlamaanka federaalka ah waxay ku sugan yihiin walaayaadka islaamigaha gaar ahaan walaayada ba ay iminka joogaan ninka ugu horeeya ayaan waraysanayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalayka asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu magacaaga magacay deerow isaaq mukhtaar
deerow isaaq mukhtaar deegaankaaga waxa biir deegaankay gobolka bokool gaar ahaan degmada tiyeglow
waaya shaqadaadu maxay tahay shaqaday waa isku suugley askareer bay dhaba haya Ah, suuqleed tahay ah, macnaha ma ganacsatada tahay ma dulaal baa tahay maxay tahay isku dalaal
haye maxaa qabatay oo howl ah hadda waxaa joogtaa walaayada een, ishaga een, bayo boqol gaar ahaan eh, waxaa joogtaa een, meesha shareecada islaamka lagu maamulo maxaa ka soo wada deegaanka aad ka tagtay bismi illaahi raxmaan raxiim horta marka hore een, may salaamay mujaahidiinta ummadda soomaaliyeed oo muslimiinta ah iyo salaame gaar ahaan mujaahidiinta soomaaliyeed muslimiinta meel kasta rogaan salaame may qabanay oo een, dad oo micnaha isku din yarahayni may doornay dadkan murtadiintan oo een, soomaaliyeed dadka walku dooradi iyo ka jarnay
waaya Een, adigu yaa dooratay
أنا ما يدورده لأن لا راو اسقو دارو إساخ
ayaa dooratay أي دورده ها oo xildhibaan ah hadda هل لبانا حد bal ka waran qaabkii doorashada u dhacday iyo meesha ka dhacday iyo dadka ku daawanaya kuwii kuwa ku dhegeysanaya u sharax والله ودا نمك نمن قائمين وها هورت معنا سبدن غلط ee dadka umada Soomaaliyeed oo xilaaga sigli sabadan oo qalad ee iyo walka dooradeen waana leen dooradii been iyo khiyaano iyo horta wadanka hadda ma yaala dhabadan ayaala een ka kala qob
kala gogoyn kala goygoyn dhaca balaaye rafaad een, qabiilisto een, dad badan ajar waaya sidan dooradayna may kama tahay tay een, dad oo micnaha halkii een, isku diin yarayni waaba liila faylayd una markii doordan waa idima saxday boqolkiiba laan boqol waaba iska dilaani hata haye anaa dooranaya anaa dooranaya haa haye bal maanta ka waran maxaad ka fahamsan tahay wallaahi haddii aan hadda argi horta ilaahay ama hadda isku leh gaar ahaan mujaahidiinta intiina tusiyan intiina argan unoo een, horta baniidaan hagali naanin igrin een, inti una mujaahidiinta muslimiinta soomaaliyeed ini una anseena oo ilaahay dawle aan naqana ilaahay aan tawba sheegna ini dhiiganoona mujaahidiinta ku badbaadayo aan sheegna saas ahaan ka sheegna ilaahay dawle aan tawba sheegna ilaahay aan tawba sheegna gaar ahaan ini mujaahidiinta aan sheegna ini una ha ku tawbiina nimankii gaalada la jaray gaal la jireenka hayay gaalada haayeen oo dhabka soomaaliya ka wadadii oo dhaacaqa ka wadadii oo kufsiga ka wadadii oo dilka ka wadadii oo een, dadka ka- ka- kala goynta ka wadadii anixa ku naqni unin mujaahidiinta in sheegna oo macnaha ilaahay dawle ani in tooba sheegni mujaahidiinta in dhiiggana ku badbaada saasaan ka sheegna waa intaan dirin
weye markaad culummada iyo warsateen amase muxaadarooyada laydiin qabtay maxaad ka fahanteen xildhibaan بسم الله الرحمن الرحيم والله كوبا كرم جيك الشيخة وين أنا غن حدي ولا لدي ما ينك دقي تتكسر مالي من الكسر روغان أني إن قالوا نورتني والبردان لان قوب والبردان قالوا سونا غضون هذا أن سوق سيت لكن أني دمي دين تددان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هدي برد oo walaa kureebas iyo walaa faraasa lee haddii barada dhabaatad hadda geek wadanjii ka socota ma horseeda lahayn
weye Ah,
ee, marka su-aashaydii hore anoo daba socda macnaha ma waxaad u aragtaan doorashadii aad doorateen ee, maxaad ka fahamsanta hadda ma gaalnimo ay kugu gudbay maxaad maxaad ka fahamsanta bismillaahi raxmaan raxiim horta hadda mayan ku digay hadda baa wala doordahay hatta hatta hatta baa wala doordahay dad oo gobolaysi wala raa suubi koonfur galbeed wala raa hadaba haldhibaanadii hadaba diyaar ah bisha sagaalaad tobankeeda in la doordo la fadahay ma inku digay dadka soomaaliyeed meel kasta ruwan gaar ahaan hadda meelin la raaw koonfur galbeed oo hadda diyaar la ka doordahay ma inku digay walaalada inay qaa'imiintaas inay doorn ilaahay ku obsadaan han dhog ku fiirsadaan ayaa inku digay horta maadada koowaad tan lamaad ani un ilaahay amar jeejara gaalnimo ka dhiinay ilaahay dawla ilaahay in tawba sheegna ilaahay tawbadaanu aqbala ani un meel xun ka dhiini ya ani sarni ya han bani ya ilaahay nan ka tawba sheegna mujaahidiinta nan ka koyna intii bal ee, waktigii doorashada la galay ma dhoweyn oo laba sano ee dheereed baa laga joogaa dee waxaan la socnaa dad badan oo xildhibaanada wax ka doortay in la dilay ergada ka mid ahaa kuwo in la dhaawacay kuwo inay dalka ka carareen adiga maxaa maxaa caqabada uu kusoo wajahay
bismi illaahi raxmaan raxiim horta war fayle in sheegti war waana jaro in sheegti waana dhiyaxay hataa nyaawa kurorani nyaaw
Hey, hamiin qalaf qalaf qalaf haddii albaabka keensi ugu dhow saan fadhiyaasino obsorta meelanoo jeed ilaahay maxaad le inta korna dhabna mana deerna maxay tahay sababta mukulaasha looga cabsanayo
gaalnama ina kadhin mujaahidiinta ku obsaan Hey, ha macnahaas dadki baalkan hay haddiiba la aami yah eh, dadka oo maarata dhigiina hadin dadkii lanki dhagaanaya haddii la aami ununa aamasa sugaan ha
marka ee, waxaa la ceerin cune waxaa la ceerin cune calooshiisu kasho ka qabaa si fiican marka ee, wixii aad samayseen aad ogeedeen saaxiibadiina waa la dilay adinkaa kusoo xagaad salaaday والله ان اور داغمريدي ان لهاين دين يرنين ان جيتي دبا سوبد ان لهاين بعدها بفلكي با باهي دد بلا عامو لغلي قب بلاين مجاهدين عندي انون اوفسي بلاوني اني بحر كدين يا اوغاني انت ددو مد كورن ددو مدان هدنا بنانك حسبين ان شاء الله الى ان توبشن marka laba sano wakti yar maahan iyo dheeraad ma xaggeed ku jirtay ma hotel baad ku jirtay ma uuna wadna kurkuraa isaga nooleed sooma bixi jirin miya xaaladaha sidee ah نفتتي الى دي كورم او ان كورن ارغ كلا سوماليد ان كورن ما شخص كده كورم ما همين كو يدهر مقدنا Hey, اه
laakiin اوفسس كجرتي hey, اه jawiga saaxiibada ku noolaayeen ka war saaxiibaday dad badan dad badan ha firiir dad badan ha hargeysasaadi ha ku nagadi puntlandsaadi ha ku nagadi sauudisaadi ha ku nagadi owlaadiyo iyo balaantiyo geeki inka dambe ay tee jiraan
waxyaabay kugu yaab ku badnaad aragtay maxaa ka mid ah
walaa inka ya badan ayaan argi mahayana insha allah habeen habeenno kama dawaa micnaha in ya kaadan kay baraaka reed ya gali langleelanga meelaha ing mari ya Hey,
ani ana lanki ini ana shiitigama ini ana kuroro ini ana dareem way habeense inka yaa badanayd
ugu dambayntii marka maxaad jeclaan lahayd inaad kusoo gabagabeyso oo nase aad ku taliso ee, si guud ummadda soomaaliyeed ku dhageysanaysa بسم الله الرحمن الرحيم marka gabagabaylahay ummadda soomaaliyeed meel kasta roogda hataa muslimiinta dhan soomaaliya lema muslimiinta meelba roogda horta in ilaahay la kobsado ilaahay salaadis ini laka dadaalo دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان دستورنا دستورنا دستورنا القرآن
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag jufooyin ka tirsan beesha gaaljecel ayaa dowlad diini ah waxaa loogu soo gebagabeeyey deegaan ka tirsan gobolka hiiraan jufooyinkan ayaa loo jeediyey dardaaranno la xidhiidha ku dhaqanka shareecada islaamka iyo ka digtoonaashaha shisheeyaha iyo dadka la shaqaynaya dadkii munaasabadda gebagabada dowladda ka hadlay waxaa ka mid ahaa ugaaska beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ilaaha mahad iskale alxamdulilah nimcooyinkiisa faraha badan leh nagu galladaystay ilaaha ku mahadsan marka nimcooyinka faraha badan leh ee islaamnimada ay ugu weyn tahay ee iimaanku ugu weyn yahay na waafajiyey ilaaha ku mahadsan alxamdulilah uma waxaan u mahad celinayaa guud ahaan xarakatu shabaab mujaahidiin gaar ahaan wilaayada aan joogno oo adigu u yahay sheekh guleed awanabhaan iyo makaatibtiisa iyo qaas ahaan degmada aan joogno iyo maaragta dowladdan inaan intii dursi ka bixisay macallimiinteeda kulli waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr waa mahadsantihiin sidoo kale intaanu ehel oo qaraaba ah oo beeshii ka dhalatay ee deegaankan loo yeeray ee sideetameeyada ah ee dowladdan isugu timid ee maaragta yeeritaankii liida ilaahay diintiisa laysu sheegaya balkaaliyo soo jilib xidhantay ee muddo toban maalmood ku dhow meesha fadhiisan waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala ajirkiina ma dayaco reerkii iyo ehelkii aad kasoo tagteen ilaahay tabaaraka wa tacaala ha idin barakeeyo muhiimadda waxay tahay marka jazaakum allahu khayran dowladdan oo shicaarkeeda ahaa kun caaliman oo mutacaliman ama nin dadka wax bara noqo ama adiga wax baro jazaakum allahu khayran marka dowladda waxyaabahan ka faa'iidnay qof walba uu iska dareemi karaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa marka kuwii qaato oo maaragtay qalbigooda ogal allah naga dhigo maantaad shiraac baa jiro adduunka dhibaa ka jiro qof waliba waxaa lagu leeyahay wiilishaan yaryarka ee jihaadka iyo waxaan dad dhacayninaya iska jiro wax ka sheegayo haddii jaahil la wada yahay maaragtay oo duurka la fadhiyo wax la faa'iidaa ma laha waxaan adkaynaa marka insha allahu tacaala dardaaranayga ah in ilaahay diintiisa la barto haddii albaabada annaga aan xiran oo aan islaamka ka xiran aan raggii mujaahidiinta ay ka xiran ilaahay tabaaraka wa tacaala si xabad nagu fali maayo sida albaabadiisa wuu xiranaya albaabada ilaahay wuxuu noogu furmi karaa marka annaga in albaabadeena furno dadka ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa wada u furno macaahidda sharciga ee dadka maaragtay waa la rabaa marka leeyahay wiilka wiilka ma og tahay oo ka qur-aanka fiican yahay ama ka akhyaarsan yahay lasoo diro xaqiiqatan marka dadka ilaahay tabaaraka wa tacaala mas-uuloo naga dhigay intaan niman mas-uul laheen oo maaragtay cidda aan wax ka gelin lama keenin sideedaba waxa intaan loo soo xulay waa inta ugu jiro jufuulaba laga keeni karaa la dhihi karaa waa dadkii wax fahmayey waa dadkii ammaanada iyo maanta dadka ummadda badbaadin laha jazakum allahu khayr war nimihii waxaan leeyahay jihaadka maanta jira ee xarakata shabaab mujaahidiin wado haddaad moodaan in ladinka leeyahay idinkaa iska leh waxa shaqada loo qabanayna waa idinka marka waxaan leeyahay allah idin janneeyo in maaragtaa juhdi aan ku bixinno waxaan u wadaa marka in ilaahay tabaaraka diintiisa aan baranno macaahida sharciga ilmahena u dirno annaga lafteena sheekh keensanno diinta ilaahay baranno memoriaalka ku shubanno haddii jaahilaan aan waxba baran karo shaydaan aan ka sheekaya waxaas waa been nin wax barin karin ma laha xaqiiqatan jazakum allahu khayran deegaanka ammaanka qodobka laad wuxuu yahay in deegaankiina ammaan islaamka ay ku helaan dadka qaraabada ee raximka kulli jazakum allahu khayran wanaag iyo walaalnimo lagu dhaqmo insha allah hadduu ilaah yidhahdo qodobka ugu muhiimsan wuxuu yahay jazakum allahu khayran hadday marka aan hadlaynin aan ka wada hadalnay bey'ad hebel hebel waaye walaalkaa waaye in adeerkaa waaye korow ka yimid ma laha geedka ninka goynaya wuxuu ku socdaa naftaada wuxuu ku socdaa maaragta mustaqbalkaada jazakum allahu khayran asina waa ka ballan haddee haddaan ma og tahay dalka inaan ka guurno aan rabno oo cadowga soo duulayna aan isu baylahayn aan rabno geedaha aan guurno haddii dalka iyo deegaanka aan wax ka leenahayn aan wax ku leenahayna geed aan abuurno goysmihiisa aan kasoo horjeesano jazakum allahu khayran laakiin in la yidhaahdo waa hebel waaye ha iska gooyo jazakum allahu khayran waana ka ballannay insha allahu tacaala deegaanka aan ilaashana jazakum allahu khayran sidoo kale waxaa muhiim insha allahu tacaala wax badan laga sheekeeyey maantana gaalada ummadda ay ku ibtilaysay keentay akhlaaq xumada iyo waxyaabaha ay soo xawileen ee ummadda inay ku fasaadeen ugu talagaleen waa muqaadaraadka waxyaabaha maandooriyaalka hadday noqoto taabuu hadday noqoto tramadol hadday noqoto jaad in nooc waliba oo bakti iyo qashin ay keeneen waxay ugu talagaleen in akhlaaqda dadka muslimiinta ay ku fasaadiyaan taleefana waaweyne badan ay keeneen ay ku jirto akhlaaq xumadiiyo sideeda waxaa dhan maanta yaa kahortay iga rabtaa jazakum allahu khayran annaga inaga rabtaa meesha noogu dhowow laga helaya waa burburta soo ma akhlaaq xumada lasoo waaridiyo gaalada ay keentayna inaan ka digtoonaan insha allahu tacaala sababtoo ah ilaahay tabaaraka diintiisa alwalaa walbara waa la bartoomeen in dabka iyo gaalada laysu muuqdaaba moogtaa imtixaan jazakum allahu khayr marka waxaan leeyahay iyadan insha allahu tacaala muqaadaraadka iyo waxyaabaha ay soo waarideen ay akhlaaqda kula dagaalamayaan ee ma og tahay ummadda ku fasaadinayaan insha allahu tacaala aan ka hortagno aan iska qabno insha allahu tacaala aslanna gaalada xiriirkeeda insha allahu tacaala inaan jarno saan ka ballanay hanoo ahaato insha allahu tacaala xiriirka islaamka aan adkayno jazakum allahu khayran akhiiran marka waxaan leeyahay maanta diin baan isu sheegnay ilaahay diintiisa maaragta allahuma fashhad waa waalidiin gaarsiiyey barid maahna waa sheegid ma og tahay qofka ilaahay maaragta inuu qalbiga furo oo ilaahay gelin karaa laakiin anaga tusin un baan ay walaalaha lahaayeen waana sheeko iyo akhris hadday noqotaba tusin waa la tusiyey horta kuwii gasha allah naga dhigo dowladda marka looma qabanin in waa la qabtay diina lasu sheegay waa la kala taga lama rabo dadka deegaanka jooga insha allahu tacaala wixii ladiin sheegay waxay rabaan dhaqangelin ammaana ladiin saara ammaana ilahay tabaara diintiisa ladiin sheegay waa ladiin fahamsiiyey ku dhaqmada idinka rabtaa saamiga camalka aan ku lahayn ee jihaadka aan ku lahayn waa layska rabaa jazakum allahu khayran maanta diinta ilahay tabaaraka wa taala dhimashadeeda waa waajib qof walba saaran difaaceeda waa waajib qof walba saaran jazakum allahu khayran haddii maanta qabiil ay ahaan lahayd burburta jabuutiya kama fadhiiseen haddii maanta reer fulaan ay ahaan lahayd gaalaba dalka sooma gasheen waa nima marka ilahay tabaaraka wataala ka baqe waxa nooga qaalisan aan haysana ilaahay diintiisa tabaaraka wataala dastuurkan maaragtay diintan iyo calankan la sameeyey lixdanka ee gacan ku samayska meel aan iska dhigno idaacadaha gaalada ee duruusta bixiso maalinta dhowrka darse bixiso v o a iyo b b c ay bixiso dowladda soomaaliya ee calanka soomaaliya dastuurka soomaaliyada maaragtay idin gelin oo ilaahay diintiisa ha idin gasho jazaakum allahu khayran marka waxaa laidinka rabaa insha allahu tacaala in saamigiina saami diineedkiina aad heshaan reer fulan haddaanahay camalka dowladda kadib maxaa nooga biiray ilaahay diintiisa maxaan maaragtay aan maalgashanay wiilasheenna maxaan dhiibnay inaan isugu faanan insha allahu duleed qabaa'ilka waxay isugu faanan maalmaha dambe jufooyinka gaaljalfaanka waxaa ka jiray annaga intaasaa noo shid idinka maxaa idin shiiday dowladdaa midda xigta insha allah duleed waxaan rabnaa jihaadka kaalintiina aad ka qaadataan جزاكم الله خير مدة كلمة وحيت إن إلهي كتابك سلوح قنتما ولا لك وقال جزاه الله خير نغيب والله ما وقتها إلهي دينتي سوى الله قنتما لكن مركز مصلحة أنكو ضين سلح أنجلين سلح سلح ما وقتها اللي جرينايو haddii la hoos u fiirin annaga odayaashaanahay mogta qabiilkiaan oday ka nahay markii la fiiriyey sulaxa waa sulaxa qaadiga lagula dagaalamaayoba macarakaa meesha ka jirtaba annaga reer horta maxaa noo xukun ahay maxaa noo xeer ahay nimiyu hadda ka hor saan ma u dhaqmi jirine ma og tahay bal aan iska soo gaarno odayga waa soo hadlaa hebel hebelow bal nabadoonnadii hore si dowrlugooda maalmahan dambe way ka degto dadka hadda meesha fadhiya badanaa kusoo harta nin dirsi aan ahayn bal ilaahay diintiisa waa loo xukuntama laakiin kastoo aan ka wax aan ka dhahno dad badan way kafiyo yihiin laakiin waxa laga yaabaa inay wili ay jirto jaakum allah khayr waxaan u sheegay maahan waa lagu dhaqmaa saas oo maahan laakiin aan ka digtoonaan ilaahay tabaaraka wa taala wuxuu leeyahay falaa warabbika laa yu'minuuna hatta yuhakkimuuka fiima shajara baynahum marka fiima shajara baynahum maxaa marka in qaadigu u nimaado wixii qaadigu saana jirto la sulxa ilaahay kitaabkiisa loo fiiriyo ninka sulxa galaya inuu diinta ilaahay aqaana laga yaabo yaa qaala allah qaala rasuul hadduu meel ku arko micnaheedu uusan sheegi karin maca daalika sulx maaragta ummadda la dhexdhexaadina hadduu yidhahdo imtixaan badan hakima jazaakum allahu khayran marka waxaan leeyahay ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa aan baranno ummaddeenna maanta maaragta inay difaacdaan qabiilka ama inay difaacdaan dalka way u sahlantahay laakiin diinta difaaceeda way ku yarta kuwa ilaahay diintiisa difaaceeda allah naga dhigo النبي صلى الله عليه وسلم عليه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى وقيل من أبى يا رسول الله من أضاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ما أنت ما ركت إن قبالي قبالي يدي دفاع ولا قرني لكن ما أنت إلهي الدين تيسي قال شذي وعلاقته إلهي نفهم سيو hilib cayriin ma cuntame hilib cayriin ma cuntame hilib cayriin ma cuntame hilib cayriin ma cuntame amal jihaad ciyaalka geey amal jihaad ciyaalka geey اللهم اجعل الاسلام مسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إله دتكنا دينك فهنسي إله دتكنا توحيدك فهنسي إله يو خيرك وناق أكو أحجر إله كو لازم نقدك إله كو دين تادفت الله لي ونقدك إله يو ربي الرحمن كو دين تادبرت وما ركتي قرب إقاشان ونقض إله ونقدك إله ربي الرحمن ومدنا دين تفهنسي إله توحيدك فهنسي إله يو خيرك فهنسي إله شرعي بلاي كغو إله أمد الصومالي إدمانته أمد ولا لا إسي ورغت أكستو إله ربي الرحمن كيال إله قاعد سودوش بلاي وربي كرد إله ilaahayo ragga mujaahidiinta ilaahayo akhilada ilaahayo garabkoodan ka baxnay ilaahayo garab sii ilaahayo rabbi ragga mujaahidiinta u naxariis ilaahayo khayr barwaaqa sii ilaahayo rabbi rahm shaqada ay hayaan iyo wanaagga ay hayaan ilaahayo rabbi raxmaano kuwa maad ugu naxariis naga yaab ilaahayo dunuubtan galnay ilaahayo rabbi raxmaano dambi dhaaf ilaahayo inta dhaawacan u caafi ilaahayo inta naga dhaawacan jihaadkaas ku dhaawacanta ilaahayo na caafi ilaahu inta naga xirno maxaabiistaana ilaahu gaalada noogu soo day ilaahyow cizadaada sharaftaadan kugu baryayna ilaahyow rabbi roob khayr qabo baraka ana siin ilaahu quluubteenna miday ilaahu diintaadana fahansii ilaahu tawxiidka nagu dil ilaahu khayr iyo wanaagna sii ilaahay ummaddeenna kuwa raximka iyo walaalnimada xiray ilaahu ka yeel ilaahay kuwa diinta ku midooba ka yeel ilaahu kuwa oo qabiiliyad iyo qabiil iyo qulan iyo gaalnimo iyo dastuur ka midow ilaah waa ka yeelin ilaahayow rabbi raxmaan oo khayr iyo wanaag ummaddeena siin ilaahay inta sharta wadda iyo balaayada wadda ilaahu naga qaba ilaahu ameerika iyo etoobiya balaayada ay ku jiraan koronaha iyo isdagaalka ku jira ilaahu u ziyaadi ilaahu nin walba muslimiinta balaayo la doona balaayo gurigiisa geli ilaahu anagna noo naxariisto raxme iyo wanaagna sii wa aakhiru dacwaana alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu kaasi wuxuu ahaa ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed qaar ka mid a odayaasha beesha gaaljecel ee dowladda loo soo gebagabeeyey ayaa iyaguna gebagabadii hadlay الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي يا مهد إسكاله إلهي يا دسالك ربي كان سوء كان كاني نوافجي إن الدين برنا دين تنكي أو وحب بلاونا ين نورا أطاعي نكي ابتداء هاي نهديس إلو كورا وحبرشاي أطاعي فرت إلهي يا مهد إسكاله tan kale wadaadihii haddis alla kuu rooyin yahay dadaalkaas juhdigaas nagu bixi oo waxna barayna ayuwana ajirkooda allah siiyo bilaawgii hore culummada waxay nooga bilaawday maraatibuddiin maraatibuddiin waxay ka kooban tahay layidhi saddex walxaad alislaamu aliimaanu alixsaan waxaa noogul xiji arkaantii aanala weydi haddis alla kuu rooya maxaa la yidhi islaamka maxaa la yidhaahaa na layidhi islaamka waxaa la yidhaha alistislaamu isdhiibid ilaahay liisu dhiiba bitawxiidi liiskugu dhiiba alinqiyaadu la hogaansama lahu lilaahi ilaahay dhacdiis loogu hogaansamo wax badan hadiis alle ku rahay shuruudu laa ilaaha nala baray waxaa nala baray hadiis alle ku rahay nawaaqiqu islaam waxa islaamnimada burinaaya wax badan aan ka faa'iidna alxamdu lilaahi ilaahay ama haddaas iskale wax hadiis alle ku rahay salaadii wixii ka horeeyey salaada hadiis alle ku rahay waa saqaadkii intiin salaada la gelin wixii ka horeeyey shuruudihii waa noola sheegay wax badan aan nala barin marka insha allah waa ku faa'iidnay wax badan aan ka gaarnay bismillah meeshaanaan iskugu imaadnay ilaahigeenaba waa tuji alxamdulilah islaamka noogu yeeriyo meeshaan haddii aan lakuu diidin aan iskugu imaad ha ku mahadsan ilaah ha ku mahadsan khayr allah siiya teeda kale wax weyn oo khayr ahaan ka faa'iidnay diin aan nagula bari maraatibu diin aan nagula bari saddexay ka kooban tahay alislaam aliimaan alixsaan saddexday ka kooban tahay alislaam khamsa shan waaye aliimaan sita lix waaye alixsaan waaxid waaye alxamdu lilah wax badanaa nala bari walwalaa walbaraa ilaahay baa ku mahadsan bismi illaahi raxmaani raxiim ilaaha ku mahadsan intaan oo muslimiin ah ilaahigii isu keenay ilaaha ku mahadsan waxaan ku daraa kale annagu meeshaan markaan imaanaynay waxaan ahayn dad cami ah oo indhaha ka duuban oo la garwado dabkii ku aada bartamaha ka fadhiisanaya ilaahay nimcadiis waxaa la helay iftiin maalin cad ah ayaa la helay waxyaabo badan oo nikaax ku jabale ama ku jabale salaada oo ama dhinac kastaba waxaan ka soconnay dharaanaan ka soconnay maantana meeshan tagno ardada kuwa xaaska noo jooga caruurta aan dhalnay iyo qaraabada iyo ahlada waxaan u sheegna oon u faa'iideeyeyna ayaan keennay meesha intii qabaqaabisay oo isu keentay meeshan iyo intii noo timiday oo xiritaanka dowlada u timiday ilaahay jasaa ka siiyo wasalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم maalinta aan meeshaan imaanayay aan imaanaynay iyo maanta waxa u dhexeeyo isbedel weyn ayaan aad dareemaynaa maanta aan imaanayna meeshaan waxaan ahayn dad mataqaana alxamdulilah shukri een looga yeeray khayrka waana qaadanay khayrka asiga ah oo waan jecelnahay ilaahay hadduu ogolaado inaan ku camal falno oo meeshii aan ka imaanay haddaan tagno aan samayno inaan ku dhaqanno dadkii naga dambeeyey hadday guri joogaan hadday mataqaanaa bannaan joogaan aad iyo aad wax ugu sheegno waa jecelnahay ilaahay haddaas yidhaahdo wasalaamu calaykum bismillahi raxmaan raxiim gaal horta ilaahay inas dumiye oo isdhahi guwac gadaal uu jiba iska dhiga ilaah u baryaynaa marka oo gaal horta allaha balaaya ku rido bala cudur ku dhaca iyo fidno ku dhacda allaha ku rido markaa meeshaan is- horta lasoo wada kacay nin ogolaay ma laha meeshaas ku ogaada haddii on imaadnine dadkaayna caamiga dugsiyaan nala geeli afartan caw dugsiyaan ku jirnay dugsigaas intii na gelisay oo waxna bartay khayr allaha siiya khayr allaha siiya intaas dembi dhaaf allaha siiya marka diinta allah nagu hogaamiye allah nagu hanuunsiiye waxaan un iskaga midnahay inaas gaal aafa ay ku dhacda ilaahey as balaayo ku rida aniguna muslimka ibahey iyo diinta asna waafajiya intii marka waxna bartayna khayr allaha siiya فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag iminkana kusoo dhowaada wararkii caalamka ugu dambeeyey waxaana ka mid a shil khasaare xooggan geystay oo ka dhacay waddanka cameroon iyo ciidamada maamulka yuhuudda oo burburiyey masjid ku yaala deegaanada dhaca daanta galbeed ee waddanka falastiin ee yuhuuddu ay gumaysato iyo booliiska waddanka nigeria oo dhaawacay ruux u dhashay waddankaasi maxamed cali aadan ayaa isku soo duway والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka shil khasaare xooggan geystay ayaa ka dhacay waddanka kameruun wararka naga soo gaaraya waddanka kameruun ee dhaca bartamaha qaaradda afrika ayaa waxay sheegayaan in waddankaasi uu ka dhacay shil geystay khasaare xooggan oo ay dad badan ku dhinteen shilkan khasaaraha geystay ayaa yimid kadib markii gaari bas rakaab ah ay isku dhaceen gaari xamuul ah oo shidaal u waday galbeedka waddanka kameruun taasoo keentay in dab xooggan uu halkaasi ka kaco islamarkaana geysta khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dadkii saarnaa labada gaari ee isku dhacay inta la xaqiijiyey shilkan waxaa ku dhintay konton iyo saddex ruux waxaana ku dhaawacmay sagaal iyo labaatan kale oo dhaawacyadoodu yahay mid daran maadaama jidhkoodu uu si xun u gubtay sida uu u sheegay wakaalada wararka ee f b sarkaal ka tirsan waaxda caafimaadka guddoomiyaha degmada dashaanig oo ah halka uu shilku ka dhacay ayaa saxaafadda u sheegay in dadka dhintay la aqoonsan la'yahay heebtooda maadaama jirkooda uu dhammaantiis gubtay lana kala saari la'yahay rag iyo dumar midka ay yihiin waddanka kameruun ayaa ka mid ah dalalka ay ka dhacaan shilalka gawaarida iyadoo sanadkii laba kun sideed iyo tobanka shilalka ka dhacay dalkan ay gaarayeen lix kun sideed boqol toddobaatan iyo saddex shil sida laga soo xigtay ururka caafimaadka adduunka ciidamada maamulka yuhuudda ayaa burburiyey masjid ku yaala deegaan dhacadaanta galbeed ee waddanka falastiin saakay oo arbaco ahayd ciidamo ka tirsan gumaysiga yuhuudda ayaa burburiyey masjid iyo ceel biyaha laga cabo oo ay lahaayeen dadka muslimiinta ah ee reer falastiin kuwaasoo ku yaala daanta galbeed ciidamadan oo watay gaadiidka dagaalka ayaa hareereeyey deegaanka umuqus ah iyagoona gebi ahaanba dumiyey dhismaha masjidka oo ku fadhiyey baaxad dhan boqol iyo afartan mitir oo iskuweer ah goobjooge falastiini ah oo lagu magacaabo maxamed yatiimiin ayaa sheegay in ciidamada gumaysiga yuhuudda ay sidoo kale burburiyeen ceel biyaha laga cabo oo ay lahaayeen dadka rayidka ah dhanka kale iska horimaadyo culus oo u dhexeeyay askarta yuhuudda iyo dad falastiiniyiin ah ayaa waxay ka dhaceen bariga magaalada al qudus ee ku jirta gumaysiga yuhuudda ilowareedyo maxalli ah ayaa waxay sheegayaan in askarta yuhuudda ay xoog ku galeen deegaanka xasman oo ka tirsan dhulka falastiin waxay sheegeen in ciidamada gumaysiga yuhuudda ay rasaas bambaanooyin iyo sunta dadka ka ilmaysiisa ku fureen dadka deegaanka taasoo sababtay in wiil dhallinyaro falastiini ah uu dhaawac soo gaaro deegaanka xasman oo ka tirsan dhulka falastiin ayaa waayadii ugu dambeysay waxa uu martigelinayay weeraro ay soo qaadayeen ciidamada yuhuudda kuwaasoo ka dhan ah dadka muslimiinta ah ee reer falastiin booliiska waddanka nigeria ayaa dhaawacay ruux u dhashay waddankaas ciidamo ka tirsan booliiska waddanka nigeria ayaa rasaas xoogan ku furay dad dibadbax ka dhigay ee caasimadda waddankaas ee abuuja dadkan isu soo baxa dhigay ayaa waxay dalbanayeen in la sii daayo sheekh zakzaki oo u xiran xukuumadda nigeria waxaana rasaasta ay booliisku fureen ku dhaawacmay hal ruux rasaasta ay booliisku ku fureen dadka rayidka ah ayaa waxay ka dhacday afaafka hore ee maktabka xuquuqul insaanka ee dowladda nigeria fideo lagu baahiyey baraha internetka ayaa lagu arkayaa ciidamada oo rasaas ku ridaya dadka dibadbaxayaasha ah iyo ruux dhaawac ah oo dhulka jiifa sheekhan ay dibadbaxayaasha dalbanayaan in la sii daayo ayay dowladda nigeria maxkamadeyntiisa dib u dhigtay siddeed iyo tobanka bisha maarso ee soo socota wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin
intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dooxa warasyada oo qodobo kala duwan aydan ku maqasheen intaanu barnaamijkan lamida dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي